رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا in sha allahu tacaala adugu rabbi wixii inooga dhib yareeyo ayaa kitaabkani saaka ayuu inoo bilaabmi doonaa biidni illaahi tacaala kolleyna dee malaasan kitaabku u socdo iyadoy rabadaan soo dhowdahay kolley anna dee ruux safarun aan ahay inkastabaan dee muddo joogayo rabadaanna ay soo gelayso malaa kitaabku wuxuu u yar baahan yahay waqti dheer buu u yar baahan yahay dee saacaddii kolley kama badinayo oo dadku ay shaqo tegayaan khamiistan iyada kolley berriya maanta maan geli doonaa biidni illaahi tacaala laakiin wixii ka dambeeyo kolley waxaan jecelahay si kitaabku bal u yar socon karo in lixda cishaba kitaabku uu noqdo oo jimcaha u mooye inta kale aan isu nimaadno waayo kolley xataa taasna waqtigu ma gaadhi rabadaan u geli doonaa un sida kitaabka oo kitaab roon oo kan kale yare habeenkii la mid maaha taasi iyada waa mido waa xagga waqtiga laakiin insha allahu tacaala toddobaadkan labadan cisho ku kaaftoomi ku bilow yahay oo waqtigiisii uu xaggaa dambe aad moodo inuu ka soo cidhiidhiyamayo kitaabkiina uu ku habboon yahay kitaabkii dee in la dhammeeyo on laga kala tegin malaa wax imaka intoosuun loo gudagalo ayaa mudan waxaan yar odhan la uun medho yaroo kooban oo bal matalan kuba tacalluqsan ama mu'alifka kitaabka ama kitaabka iyo kitaabka usuushiisii in yaroo taa ku kooban baan ka yar horraysiin laha ta hore ama bal nuqdada hore ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankii wuxuu u soo dejiyey dee hidaayo basharka iyo dadka inuu dulumaadka kagaba saaro nuurkii uba saaro waxaanu kaba yeelay sunnaha rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh tii kitaabka qur-aanka ah iyadu sharxaysay fasiraysay wixii qur-aanka mujmalka ku ah kala bixinaysay caddaynaysay rabbibaa subxaana wa tacaala kaba yeelo ilaah baaba dee qur-aanka ku yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim taasoo rabbi baa taa kaba yeelay qur-aankii dee mucjisada weynba ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkii ahaa ee rabbi ku ballan qaaday inuu isagu ka xafidayo yahay kol haddii sunnuuna uu yahay kii uu macnihiisa iyo tafsiirkiisa iyo dhaqanka lagu dhaqmayaaba uu ku taam noqonayay xifdigaa qur-aanku leeyahay sunnuuna waa leeyahay oo waxa weeyaan dee qur-aankii haddii aan sunni imika laga reebo oo qur-aankii oo keliya aan hayno waxyaalahan ilaahay subxaana wa tacaala ina faray ee kayfiyaad leh awqaada leh ee bal masalan dee siyaalo loola yimaado leh sunnihii baa ah tii ama rasuulkii ilaahay camalkiisii inoogu caddeeya ama qowlkiisiioo sunnihii markii ayaa ah ta ay noo suurtogelisay inaan sideedii laynooga doonayo aan ku camal fallo haddaan sunnuu jirin salaadu bal subaxu inuu laba ragcadood iyo duhur afar ragcadood yahay iyo casar iyo cishaay oo kale oo maqrib saddex ragcadood yahay awqaadahan bilow iyo dhammaadlana ay kala leeyihiin oo kale kayfiyaad gaarana loo tukanayo qur-aankii nooguma sugnayn markaa salaaddii ilaahayna yidhi ooga sunno la-aan kuma camal fali karno ma gudan karno marka adigu waxaan leeyahay kafaaladan ilaahay kafaalo qaaday xifdiga qur-aanku waa kafaalo ilaahay subxaana wa tacaala kafaalo qaatay sunnaha waxa weeyaan xifdigeeda marka kafaaladaasna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku muujiyeyba ilaahay inuu dad u soo saaray sunnaha rasuulkii ilaahay culimmadii ahaa oo waqtigoodii oo dhanba u huray oo ku bixiyey waxa weeyaan sunnaha ururinteeda dabdinteeda faafinteeda iyo tariifkeeda iyo tadwiinkeeda waqtigoodii iyo cumrigoodii taas iyo wax kastaba adigu dee wax haali iyo nafiis kastaba uba huray jaanibkaasoo waqtigoodii taasoo dhan kuba wada bixiyey waa dadkaasi mar la weydiiyey imaamkii weynaa ibnulmubaarak oo lagu yidhi axaadiidtan dee aan asalka lahayn ee dadkii ku dhex faaftay xaalkeeda bal kaba waran oo dee taasmaanay dee sunnii adigu dhib ku keenahayn wuxuu aqriyay aayaddii qur-aankayd innaa naxnu taciishu laha aljahaabida buu horta yidhi waxa u noolaan oo rabbi u soo saari oo waqti kastaba u soo saari dad aqoon aad u sarraysa lehoo kii aan jirin wixii jira rasuulka ilaahi axaadiisiisaa ka soocaya kii isagu beenta ahaa kii kale ka saaraya ayaa u noolaanaysa waqti kastaba markaasuu aqriyay aayadda innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun oo waxa weeye dee iyadna markaa waa qayb waxyigii kaba mid ah bal haddaba dadka iyagu culimmada ahaa ee iyagu jaanibkan dee shaqadoodiiyo ihtimaamkooda weynay ahayd sunnaha labay u qaybiyaan oo ama cilmigan xadiidka oo cilmulxadiidi diraayatan iyo cilmulxadiidi riwaaya cilmigan xadiidka riwaayada waxay kuma fasiraan de waa cilmigan kulansanaya rasuulkii ilaahay aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo dee sifaadkii iyo bal umuuraha taqriiraadkiisiiyo waxaa isaga kuba tacalluqsan aqwaal iyo afcaal iyo taqriiraadba iyo sifaadkiisii khalqi iyo khulqiba lahaa kulansanayo waa cilmiga xadiidka riwaayada cilmiga xadiidka diraayadna waa cilmiga kitaabkani kaba mid yahay ee waqtigana haddii cilmulxadiid la idlaaqo cilmigaasunbuu kuba dhici jiray cilmu usuulilxadiidna waa la yidhaahaa ee waa kan cilmulmustalaxna waa tan la yidhaaho cilmulxadiidi diraayana waa la yidhaho cilmulxadiid haddii kolkol laba idlaaqana waqtiyo ee isaga unbaaba kuba dhici jiro cilmuxadiid looba yaqaanin bal haddaba cilmigaasi marka la eego dee qawaacid iyo dawaabid leh ujeedadiisa ama waxa laguba gaadhayaa iyo faa'iidadiisuna ay tahay in wixii maqbuulka ahaa ee axaadiidta laga sooco kii marduudka ahaa si kii maqbuulkaana loogu camal falo kii marduudka ahaana looga tago waa dee taas waa qaradka iyo qasadka cilmiganba laga leeyahay iyo hadafka ama faa'iidada weyne uu leeyahay cilmiga caynkaasee bal markaa adigu taasi qawaacid iyo dawaabidee aan arki doono waa leeyahay xagga marka la eego cilmigan kalee xadiidkee riwaayadee rasuulka ilaahay saxaabadu ay kaba wariyeen buu casarkii ko casrigii horeba laba bilaabmayo dadkii saxaabadii iyo intii kaba dambaysayba ha noqoto riwaayo ay aada isu dhowraan oo xataa badsigeeda iskaba ilaaliyaan si aan khada iyo qalad ugaba dhicin iyadoo ah bal ruuxii ehelka u ahaa riwaayo inay xadiidkiisii aqbali jireen khaasaba kii kalena ay kaba tegi jireen iyagoo taa daraaddeed kuba ictibaarin jiray xagga sanadka xidhiidhkiisa iyo bal umuurahani yaanay tadwiinsanaaninba eh laakiin waa umuuro laba ictibaarinayay oo dee kutubtana amsilo kala duwan taasi ay nooguba sugan tahay oo waxaaba kaba mid ah saxiixa muslim muqadimadiisa iyadoo ibnu cabbaas majliskiisii la jooga adigu nin bushayr ibnu kacbi la odhanayo taabici ahaaba axaadiis buu rasuulka ilaahay kaba sheegay wuxuu ku yidhi ibnu cabbaasow maxaad u dhegaysan la-day axaadiisan aan sheegayo aan rasuulka ilaahay kaba warinayo markaasaa wuxuu yidhi waxaa adigu deena soo martay waqti markanu maqallo nin leh qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam dee aanu oo dhegaysan jirnay oo samciga iyaga iyo basarkiisuba basarka iyaguba xaggiisa ay u degdegayeen anagoo u dheg raaricinayna wuxuu leeyahay falamaa rakiba annaasu sacba wadaluul markay dadkii fuuleen qaalin adigu dee layliya iyo awrhayina labadiiba ay fuuleenoo ujeeddadu dadkaas dad iska dhowrayay ahaayeeno waxay rasuulkii ilaahay ka hubaan ama ciddee lagu kalsoon yahay oy og yihiin ay ka qaateen unbaabay odhan rasuulka ilaahay ka soo naqlinayeen hadiyo goor waxay doonaan iyo waxaanay hubsan iskamay naqlinahayn ama dad aan la ogeyn ahliyadoodii markaasaanu kaba tagnayoo waxaanu garanayno uun mooye wax kale inaan dadkii ka qaadanno ayaan iskaba daynay taasoo kale ee saa saxiixa muslim muqadimadiisa ku suganoo ibnu serian yidhaahana wakhtigaa hore isnaadba laysma weydiin jirin dadku dadkaasi qaadkee lagu kalsoon yahay waxa ay hubaan mooyaane wax kale rasuulka ilaahay aan kaba soo naqlinayn bay ahaayeen ee markii fidnadii ay dhacday dee u baahdeen isnaadyo laysweydiiyey sidee bal ruuxii riwaayo u helana xadiidkiisa loo qaato oo ay yidhaaheen samuu lana rijaalakum bal ciddaa ka wariseen noo sheegoo noo magacaaba si kii isagu aan u helahayna loogaba tago marka waxaan leenahay ee umuurahaasi waa qawaaciddii iyo dawaabiddii cilmiga xadiidka mustalax oo waxaa lagu camal falayee laguba dhaqmayay taa keentay bal inay xadiidkii dee bal markaa ruuxii ehelka u ahaa riwaaye kii kale xadiidkiisiiba ay kala soocaan xadiidkii sanadkiisu u xidhiidhayo kii kalena ay kala gartaan waa cilmiganba oo waxaan leenahay nashadiisu way horeysay laakiin markii arrinku sii socday ee dhulkiina ballaadhay dadkiina ay bateen asxaab al ahwaa axaadiis aan asal lahayn warinayo hawadooda ku adkaynayo waxyaale ay yimaadeen ayaa loo baahday bal umuurahaas markii horeba camalka iyo tasabutka hore keenay iyo qawaacidda in la dabdiyo la tadwiiniyo tadwiinka markaa mustalaxu isagoo ka dambeeyey tadwiinka xadiidka kale riwaayo kaba dambeeyey wuxuu ku bilaabmay mabaaxis macnaa mawaadiic gaar ah iyo mowduucyo dee a'immada qaar ay kutub anwaacda ay kaba hadleen taas buu kuba bilaabmay kollay kutubta jaanibkaas waxyaalo caynkaasa kaba hadashay kuwii ugu horeeyey ee ina soo gaadhayna waxaa kaba mida shaafici kitaabkiisa radia allahu tacaala canhu wa ardaahu risaalo la yidhaaho oo xadiidkan iyo wixii loo shardeeyo xujiyadiisa uu kaga hadlay kitaabka xadiidka mursalka ah iyo kaa isaga la tadliisiyey ama tadliis kale ama ruuxa mudaliska ah xadiidkiisii oo kalena waa kagaba hadlay umuuro kale oo iyagu jaanibkaas kuba tacalluqsanna waa kaga hadlayoo dee waa kan kitaabkuba gacmaheenna uu kuba sugan yahay marka wax tadwiin walow dee uu kitaabku marka la eego waana kitaabkii cilmigan usuulba tadwiintiisu ay kuba bilaabanto uu jaanibkaa laba socdoonu u gaar ahayn laakiin umuuraha ka hadalkeeda tadwiin iyo qoraal taasa oo umuurahaasa waa waxyaalihii uguba horreeyey amaan leenahay waaba uguba horreeyey oo waxaan odhan karnaa walow dee camal ahaan iyo ku dhaqan iyo ka manhaj ahaan wixii uu horreeyey laakiin ka tadwiin ahaan waa umuurihii nashada cilmigan mustalaxa haddaba markaasaa dee waxaa kaloo isaga uu leeyahayba imaam shaafici kitaab lagu magacaabay ikhtilaafu alxadiid waana kitaab kutubtan um kaba mid ah oo la madbacaysan dee ikhtilaafu alxadiidna waa nooc anwaacda xadiidka kaba midoon arki doono waa qayb casrigiisii uun walow dee xagga la arko geerida ay ka yar dambeeyeen ama ay isku waqtiga ahaayeen midna kaba dambeeyey laakiin da-da ay waxoogaa kaba roonaayeen nadr bnu shumayl iyo abu cubayd qaasim bnu sallaam hariib alxadiid ayay dee kutubtoodii shahiirka ahayd bay kaba qoreen oo hariib alxadiidna waa nooc mustalaxa kaba mida ama cilmigan xadiidkoo taasna waa tadwiin mabaaxistii cilmigan wax ka mida la tadwiiniyey waayo hariibka xadiidku dee luqadiisa iyo alfaadigta waa tan gaar ahaan baan u arki doono ee nooc gaar oo anwaacdan mustalaxa ay kuba tiriyaan culimmadu haddaba bal markii in yarun waqtigaa lasoo yar dhaafay imaamkii cali bnulmadini ayaa isaguna kutub kala duwan ama ajsaa kala duwan oo mabaaxis kala duwan oo cilmigana oo dee masan eegno haddii aan lahayno kutubta taraajimta tarjamadiisii ay ku tiriyaan ayuu alifay oo kollay waxa dee adigu muhiimo barhkoodna jusas yaryar ay noqon kuwana ajaaza ay noqonayaan laakiin dee intooda badan dee malaha cilasha iyo weliba kooban iyo mooye aan laba hayn laakiin kutubta taraajimta inooguba suganoo bal imaamkaasna mabaaxis kala duwan ayuu kitaab u dejiyey hadee goorna waxaan kutubta taraajimta ku arkaynaa hebel baa kitaab intaasoo jusa dejiyo kolkol baa boqol jus laba boqol ama kun baabaad arkaysaa barhkood ay leeyihin kun jus baaba matalan ahayd juskaa kole ay ka waramayaan jus waxaan u naqaano may ahayn ee waa juskan xadiisiga ah juska xadiisigina labaatan warqadood buu ahay waa labaatan warqadood taqriiban oo markaa markaan leenahay kitaab yaroo imika laba mujallad inoogu madbacaysan aan aragnaba markay makhduudaadkii laga soo madbaceeyey tajzi'adiisu dhowr iyo toban juz inay kaba badnayd ama ay toban juz gaadhayba sandee jaamic liakhlaaq araawi wa adaab saamic iyo alfaqiih walmutafaqih oo khadiib labadaba leeyahayba waxa weeye juskan ay sheegayaan waa ajsaadiya xadiisiga ahaydoo kitaab kun jus ka kooban dee waa juskiiba waa kaa juskaa xadiiskaee labaatanka waraaqood aan odhanay bal afartaniya safxo waxaa la arkaa dee kitaab laba boqoloo safxa inuu shan jusba iyaga tajzi'adoodii ay u qaybin jireen waa ajzaadii xadiisiga ahayd bal markaa dee qarnigaa saddexaad markii lasoo gaadhayna mabaaxistii unbaa socotay ta'liifkeedii oo yaxya ibnu maciin iyo dee amhaashii tirmidi labadiisa celal oo kale muslim muqadimadiisan iyo kitaabkiisa tamyiis adugu bal kutub kala duwan oo badan baa jirtay haddana casriga aakhirkiisii markii lasoo gaadhay ibnu abi xaatim oo kale ee kitaab maraasiil oo madbuuca ayuu leeyahy waa madbuuc cilal iyadna de waxa weeyaan bal dabacaadkeeda qaar laba juz dabacaadkeedii hore lagu madbaceeyey ayuu leeyahy abwaabtan fiqiga kuba tartiibsan laakiin waa kitaab cilaleed aabihii iyo abu zurca oo rafiiqiisii ahaa inta badan cilmigoodii haba ahaado kitaabkiisana aljarxu watacdiil khaasatan muqadimadiisu dee umuuru kulansaday bal markaa dee waxa weeyaan haddana weli isagoo si shaamilo gaar ahaan loo saaro funuuntii kale laga saaray ama ay mawaadiicdu dhantay weli wakhtigaa lama soo gaadhin ibnu xibbaan oo kale khadiib aljaamic liakhlaaqi araawi wa adaabi saamic marka uu sheegayay khaasatan taaliifta kutubtii ilaa afar iyo afartan kitaab buu tiriyaa oo guud ahaanba dee cilmigan xadiidka oo la arka dee qayb badan oo ka mida ama halkii uu deganaa haba noqoto iyo dadkaas sidaa uu khadiib kaba cabiro malaa cilmi qaabiliye badan aanu lahayn oo in badan aanay dee debed u soo bixin oo isaguna anwaacdan oo badhkood jus yar iyo badh ajzaa'iba ay kuba jireen markii qarnigaasu laakiin lasoo gaadhay qarniga afraad ibnu xibbaan iyo dee ibnu abi xaatim iyona isna xaggiisa hore u ahaa ibnu xibbaanna qarniga dhexdiisaba uu ahaa ayaa ibnu khallaad imaamkaa la odhanayey xasan ibnu khallaad abu muxamed ayaa kitaabkiisan almuxadith alfaasil waana habkii ugu horeeye isagoo wixii musanafaadka kale ama funuunta kale laga saarayo ama anwaacdii la taam yeelayo macnaha laguba qoray oo kitaabkiisaas buu imaamkaas ibnu khalaad oo dee maantana isna madbuuco iyadoo la taxqiijiyey ayuu alifay waana dee kollay qarnigaa saddexaad walow qarnigii laba saddexaad qayb ka mida qaybtiisii dambe dhalashadiisa iyo nashcadiisu ay ahayd laakiin waqtigaa dee uu wax alifaye weynaadee cilmigana nashrinaya waa qarnigii afraad saddex boqol iyo lixdankii buu dhintay bal markaa taas bay ahayd oo haddaba waxay ka bilaabantay ta'riiftan kutubtan noocan aan hayna bal habkaan baletiina way socotay oo intan uu xaafid ibnu xajar muqadimad ama sharaxan uu le nisatu nadar ama nukhbaha sharaxiisa ee waa kan tasalsulka sheegay isaga iyo wixii kaba dambeeyey bal adigu taariifkii caynkaas ahaa iyadoo bal matalan ninba ninkii ka dambeeyey dee bal wixii uu ku kordhinayey ama uu isaga kiisii kaba islaaxinayey taariifkiisa uu kulansanayo ayuu socday ilaa lasoo gaadhay imaamkii shahiirka ibnu salaax markii ibnu salax lasoo gaadhay kitaabkiisan ama muqadimada ama dee culumulxadiisba kuba shuhroobay kitaabkiisaas ayaa wuxuu noqday kutubta aada u baahsan markaa dee badnayd ee kaba horeysay kutubtii khadiib uba badnayd waayo khadiibna anwaacda xadiidka haaliban mid kastaba kitaab gaaruu kuba khaas yeelo weliba dee waxaweeye barhkood kutub roonroon ay yihiin buu ku khaas yeelay ka hadalkooda dee kitaabka alkifaaya la yidhaahaye isagu kitaab shaamilabana waa kale ee isna madbuuca haddaba bal wixii fawaa'id ahaayee kutubta khadiib kuba baahsanaa iyo kutubtaa kale kayrkiiba lahaa ayuu isu geeyey isagoo yeedhin uu yeedhinayo oo dee markaa daarulxadiid dalabadiisii uu yeedhinayo arrinku uu ahaayo taasi ay keentay dee tartiibtii kitaabku inay meelo qaarkood si laga roon yahay ay u dhacdo bal markii kitaabkaasi soo baxay dabadeed kutubtii mustalaxayd ee kaba dambaysay qaalibkeedu horta isaga mixwarkiisii bay ku wareegaysay waxweyn kitaabkaasna waa kitaab aada looga shaqeeyo markaan eegno kutubtaas dee jawaanib kala duwan khidmadu haba noqotee waxaa la arkaa kitaab mustalaxa ama cilmigaas oo kitaabkaas loogu adeegay loogu adeegay maba jirto khidmada loo khidmeeyey waxay noqonaysaa horta dee ikhtisaaraad fara badan buu yeesho kitaabkeennan walo waa sida ay tahay suu sheekhuba odhan doono uu markaa kaba mid yahay oo mukhtasaraadkiisa ee wax la hayo iyo wax magacooda un aan hayni ilaa labaiyo labaatan way gaadhayaane kitaabkaas mukhtasaraadkiisii waa nooc khidmo waxaa kaloo iyadana kitaabkii loogu khidmeeyey in la nadmiyey oo dee alfiyadan ciraaqi baa kaba mida nin kaloo isaguna kaba yar horeeyo huway adugu bal oo kun iyo shan boqol gaadhsiiye iyo qolooyin kale oo xataa alfiyada suyuudi dee walow aanu isaga toos ahaan u nadminahayn haddana waxaa jirta bayd kitaabka qaybihiisa dambe kuba sugan oo marka uu sheegaya ninka daalibulxadiidka aadaabtiisa oo kale iyo sidaa laga rabo ayaa markuu sheegayo dee kutubtii wuxuu akhrisan laha waqra kitaaban tadri minhu listilaax haadihi wa asliha wa bni salaax buu yidhaha macnaa waxaad aqrisataa oo darastaa dee cilmigii xadiidkee riwaayo uu noqdo dee had iyo goor haddii labada cilmi kala hadhaan oo cilmulxadiid riwaaya aad aada u taqaana laakiin aana tan ilmaam u lahayn dee kolle aqoontii iyo cilmiga aqoontiisiiba kaasi waa aad bay kaaga nuqsaansan tahay si taas aad dee istilaaxii ehelkiisana aada u ogaato in kitaab aada istilaaxa ehelkiisa ka ogaanayso markaasuu yidhi kahaadihii waa manduumadiisii wa asliha asalkan dee waxaa laguba fasiray alfiyadan ciraaqi marka alfiyada ciraaqina dee bilowgeedna waa ka ku sheegay inay alfiyadiisu ka dee taamsan tahay ama ay ka waasa dee ka bal matalan marka la eego ay xag iijaaziya jamci iyo itisaaq soo kaba cabiraba ay ugaba mudan tahay marka alfiyadan ciraaqi iyadaa kitaabkiisii asal u ah kolkol baa beydka beydka niiftiisii bayda beydkii ciraaqi u naftiisuu kuba yimaadaa ama beydkiio kelima ay kaba maqan tahay ama beydkuba sidiisii oonu beydku kii ciraaqi u yahay kitaabka way dhacdaa bal waa kitaab uu eegayey oo uu tartiibtiisii waxyaalaha khilaafay isagu kitaabuu kuba xidhnaa ziyaadaad badanha laba yimaado meelo qaarkood amsilo badan oo kitaabkaa hore kuba sugan isagu ha kaba tago si uu dee ay ugu suurto gasho wax kale inuu soo kordhiyo kitaabkii kaasaba asala markaa kale dee alfiyada ciraaqi asal ay u tahay waayo ibnu salaax gaar buu sheegay ibnu salaax waxa weeye dee isaguna manduumaadkii kitaabkun baaban kuba tirin karnaa bal adigu jaanibkaasna waa la nadmiyey jaanibka kale iyaduna oo nadmiguna waa tacaduday markaa ilaa lix ama ilaa sideed bal kala duwan waan helaynaayo ama kitaabkii ha la nadmiyo ama kitaab laga soo ikhtisaariyey ha la nadmiyo ama san oo kale nadmigde kitaab isaga nadmigiisa kitaab ku xidhan kitaabku haba noqdee iyaduna kitaabkii taasna waa nooc khidmo iyo adeegitaan iyo shaqayn kitaabkii lagaba shaqeeyey jawaanibta kale looga shaqeeyey waxaa ka mid a sharax kitaabkii ibnu salaax isagoo dee sidaa looga shaqeeyey sharax gaar ay ku sharxeen ma jirto kolley isagaaba iska waasico hadalkiisna badan yahay laakiin mukhtasaraadkiisii iyo manduumaadkiisii baa si fiican loo sharxay oo kitaabkan aan hayno dee waaba kitaabkaa sharxan sharaxan aan hayno iyo sharaxa sakhaawiya dhowaanta la madbiciyo kale kuba sharxan in alfiyada ciraaqi oo kale shuraaxdeeda iyo xawaashideedu way badan tahay alfiyada sacuudi dee shuruux kooban ayay leedao welibaa dhammaantood wada dambe oo wakhtigaa hore aan laba sharxin bal waxa weeyaan kutubta mukhtasaraadka ahayd iyo manduumaadka ahayd dee sharxii isaga laguba sharxay ee kuwaa la sharxay iyaduna waa khidmo kitaabkii loo khidmeeyey laakiin kitaabka asalka ah lama sharxin dee xasba cilmin bal taasi iyaduna waxa weeyaan waxaa kaloo jirtay jaanibta loo khidmeeya kutub ay kaba cabireen ama ay ku magacaabeen nukat ay ku magacaabeen oo dee iyaguna kala duwan oo ay leeyihiinba dee xaafid alciraaqi kitaabkiisa taqiidiya walyadaaxe bal marka uu leeyahay kitaabka matala muqladaay oo isaguna kitaabkiisa waxa weeyaan isaguna dee kitaab macruuf oo mashhuura uu yahay badrudiin sarkashi kitaabkiisa oo madbacaysan ka xaafid ibnu xajar yaanu intayna soo gaadhay kitaabkii oo dhan yaanay noqon bal kitaabka ee intii ugu talagalay ama marka leego intii culumulxadiid uu kulansanayay suluskii buu noqon haddaanu weliba suluskii wax ka yar dhinaan intuu isagu islahaana dee waxaabay kaba yaraansa ilaa dhowr iyo soddon nooc oo kale si muqadimada yidhi inuu ku kordhiyo ayuu doonayay oo uu kaba hadlo ilaa boqol nooc naxwa bal taqriiban uu gaadhsiiyo ibnuxubaari markaad aragto markuu masaa-isha qaarkood u exaalaynayo ama meelaha qaarkood leeya kitaabkaasaan kaga hadlay waxaad arkaysaa inuu kitaabka intaa in aada ugaba badan gaadhay oo ama saxaabada meesha fiqrada ama dee nooca saxaabada oo kale iyo anwaac sidaasa uu gaadhay oo fatxulbaari buu meelo ugu ixaaleeya markaa kitaabkii dee kolley walaa inuu ama waa dhameeyey ama waa ku dhowaayey laakiin wixii inaga soo gaadhaa intaasa bal casrigiisii waayo tilmiidkiisii kutubtiisa uu ruriyey cilmigiisa dhaxlay tarjamada weynna uba yeele laha waa waarisu cilmi sakhaawi intaa in wax ka badan muu arag walow dee nin ka soo naqliyo sheegay inuu isagoo dhan hayo laakiin shaki uu ka galay se waxaan arkaynaa fatxulbaari markaad aragtiya meelo uu u celceliyo kala duwan inuu kitaabka intaa in aada uga badan sheekhu kitaabka ka qore laakiin kitaabkii adigu waxay naga soo gaadhaa taasba waana dee wax aada u heer sara ah marka la eego usluubkiisa iyo ka hadalkiisa iyo taa isagoo nukad u ah muqadimada ibnu salaax iyo kitaabkii sheekhiisa ee taqiid ee nukadka kalaba ahan bal kuwaasna adigu waa kutub iyadna khidme ahaan walow ragga asaaliibtoodu ay kala dunayd oo kii usuuliga ahaa ee jawaanibkii usuulka malaa uu xoogga saarayay kuwa qaarkood ee jaanibkii xadiiska oo kale haddaba kitaabku waa kitaab sida aada iyo aada loogaba khidmeeyo bal kitaabkaas baa wuxuu noqday mixwar daba markaa taasi waa kitaabka kitaabkeenna maan soo gaadhna muqadimadaba imaka ama bilowga aan ku arki doono imaam nawowi raximah llahu tacaala iyadoo ibnu salaaxun dee wax yari ay u dhexeeyeen oo hadduu hore u yimaado malaha dee yari uu ku arki kari lahaa laakiin dibisha isagoo sideesaban jira ayuu soo gaadhay markaasna ilaa lixdood waa qootanaa waxa weeyaan ibnu salaaxoo dee ka soo gaadhay asagana ka tarjameeyey barhkood sheekida imaam nawowi ku daran ibnu salaax inuu sheekiyahayna kullay taasi wax jiran ma aha oo dee ka soo gaadhin oo la muuqulmin bal marka kitaabka kitaabka ilaa inshaaء kutaab الxaqaa'iq ayuu kitaabka kusoo sasaariyay kitaabka daqiiqada oo kitaabka qiyaasoo marka dhammaanta iyadoo dee dabcada qaatay waa dabcada xaqa loo fiican daliistada ugu horeeyey cabdulbaari baari muqiif iyo cilmigii iyo ama cilmigii heerkii dee uu kaba joogay musalaxa loo eego kollay heerkaa aan kitaabku malaha laba sinayn oo xagga alfaadda iyo mufradaadka iyo jaanibkaa kuba fiican laakiin xaggii bal matalan taxqiiqii masaa-isha kolley aan heerkii dee aan filayna markii hore sakhaawi aan kaba filayna malaha heerkaa aan gaadhsiisnaynba bal kitaabkaasoo isna dhowaan la madbiceeyaa jiro isaguna waa sharxay oo wuxuu sheegaa inaanay cidi sharxin oo markaa waxaad aragtaa walow ay isku casri ahaayeen sakhaawi baa waxoogaa kaba weynaa oo ilaa dee muddo malaa sideed iyo toban sanood waaba kaba weynaa kolley markii dambena dee isku beledna way ahaayeen munaafaso aada u adagina way ka dhexaysay saas bay keentay dhexdooda ruduud badan iyo mualafaad xataa iyagiyo labadoodii kooxood ee la kala socday ay dhexdooda isu dejinayeen cilmiga kolley wax kordhisay laakiin dee marka la eego dhaqankii iyo asaaliibtii iyo akhlaaqdii culimo jaanibkaasi kolley aan kuba toosnayn inay iyagaaba jirtay laakiin waa munaafasada had iyo goor dad isku casri ee dhex martaba laakiin yaani isogeyn oo midkoodna ka kale inuu sharxay aanu ogeyn marka kaasaa horreeye kaasaa horreeyey maka markaa ma jasmin karno oo dee waktigan uu suyuudi aan leenayo dhowr iyo labaatan jir buu ahaa sakhaawina isagu markaa dee dhowr iyo afartan buu ku dhowaayo dee markaasi aanun idhaahno maye suyuudi baaba horreeyo sakhaawi waa dambeeye taas ama kanaa horreeye kolley waa yar adag tahay waayo labadoodna ismay ogeyn oo midkoodna ka kale wax kama qaadanba bal markaa taasuu yeeshay kolley sharaxan tadribna waa sharax shuhroobay dabac kala duwan yeeshay walow dabacaadkiisaas inta badan dee imaka dhowr dabcaan imaka arkaya magaalada kuba arkaya in had iyo goorna dabco kastabana akhdaadeeda iyo waxeeda way iskaba yeelanaysaa inkastaba barhkood taxqiiq fiican haba lahaadeenoo takhriij fiican haddana markaad yar guda aragto waxa weeyaan waxyaala waad arkaysaa dhacaya oo inta badan ee waxaan intan arkay malaa u mudan dabco nin daariq cibadullah la yidhaahaa uu taxqiijiyey oo waxaa kitaabku waa saddex mujalad oo buurbuuran laba mujalad waa kitaabkan tadriib ah weeye mujaladka saddexaadna adigu dib unbuu wixii tadriib kuba sugnaa isagu ninkan muxaqiqii uu soo talkhiisiyey oo iyadoo dee bal matalan hadallo badanna uu kaba tegay laakiin anwaacdii dib uu soo wada talkhiisinayo oo dee kitaab gaaraba ay iskaba noqon lahayd ayuu mujalladkii saddexaadna kaba dhigay mujalladka saddexaad markaa waa talkhiiska muxaqiqa ee laba mujalad baa horta dee dabcadii markii hore soo baxday haddaan dabca iminka laba mujalad un gaar loo saaray aan maqlay aanu jirin taamaan arage bal kitaabkaasi waa jiraayo markaa xagga marka leega akhda ahaaneed in walow in aada ha u buurnaatee dee buurnideedaas iyo waxyaalahaad tidhahdee waa waxyaalo badanoo loo idaafeeyey oo kolkol aad tidhaaho dee xajmigaasii gaadhsiiyey kolkol aanay jir ahayn meelo qaar dee ama saas in haddana waa kitaab bal dabcadaasi way jirtaayo waa dabco ee iyaduna kolley ruuxii cinaayo ama dabacaadka kuwooda aada u sii mudan sii raba ee doonaya ama raqbaynaya dabca iyaduna jirta weeye oon odhan karno dabacaadkan kala duwan ee bal markaa badan ee barhkoodna ay akhdaadu badan tahay daaraha kala duwan ee nashriye daraaddeed waaba lagaga maarmi karaa barhkooda laakiin waa kitaab dee iskaba marka laeega xajmigiisu iskaba wen yahay ninkaas baa xamaqlay dhowaan imaka wuxuu soo saarayba oo de daariqaasi muqadimada ibnu salaax iyo taqiid oo wada socdo lix mujalada laakiin kaa wareeyey imuu soo gaadhin ama araga laakiin waa la madbaciyo wa jira oo dee uu markaa ka dhigay lix mujaladaadu waa kitaabkiibu aada u weyneeyey uun kolkolna weyneyntaasi waxaa la arkaa in inaanay dee inta uu leeg yahay kolkol aanay wixii dee kuba jiray laba sinaan kutubta qaarkoode adigu bal kitaabkaasna waa jira kutubtiisii nafci faacay laga bilaabo waqtiga arbiciin aanu ool ama riyaad saalixiin aanu ool laakiin waxaan ka yar tilmaami lahaa taraajimtiisii waxyaale xaafisna inoo noqdo umuuro waxaan ka tilmaami lahaa jaanibka waxaa kaba mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu u sahlay oo u dhib yareeyey waqtigiisuu dhowrtu ilaaliyo oo u xafido xataa intii uu yaraa ee ama kuba jiray malcaamadda iyo qur-aanka uu dhiganayay iyo dee intii uu roonaaday taas oo aan dee dhicin inuu marna saacad iyo waqti wax aan bal masalan waxaa dee isaga aakhiradiisa wuxuu taray iyo cilmigan taxsiilkii iyo nashrintii aan ahayn inaanu ku dayicin waxaana markaa taa laba socday dadaal aada iyo aad u badan oo uu ku dadaalayay taxsiilka cilmiga uu ku dadaalayay oo waxay la soo naqliyaa kutubta taraajimtu inoo soo naqliyaan yaridiisii isagoo ciyaal dee da-diisiya laba jooga ciyaalka ay ciyaarayaan oy ku qasbayaanna isagu inuu la ciyaaro oo uu isagu qur-aan aqri'ayo oo ooyu ka dheeraanayo diidayana waa taas waqtigaas qur-aan buu aqriayaa ciyaartii buu diidayaa iyagina waxay doonayeen inuu laba ciyaaro oo kale oo taasi ay keentay nin arkay inuu waalidkii kuba yidhi inankani waxa la arkaa inuu dadka ugu cilmi badan dadka waqtigiisa uu noqdo ee balle dadaal uu waalidkii ku yidhi markuu dee arrintaasoo kale arkay xagga cilmiga intii hore qaryadiisii buu joogay waanu ku roonaaday ilaa siddeeyo toban jirkiisiina kamuu iman qaryadiisii markii la soo gaadigu siddeeyo toban jirkiisii ama lix boqol iyo sagaal iyo afartankii hijirada ayuu soo gaadhay dimashaq isagoo waalidkiina uu markaa la socday cilmi dalabkiina uba yimi adugu meelihii ugu horreeye uu degay madrase lagu magacaabaya almadrasatu rawaaxiyu shuqo yar ama qurfo yar kaba helay ayaa jirtay taasna rawaaxana nin malaa taajir ahaay oo dhisay oo xagga hooyo cabdullaahi bnu rawaaxa nasabkiisu kaba gelayay ayay nisbadiisu ahayd madrasata rawaaxiya taas ayay ahayd bal halkii buu joogay oo qurfadii uu maalintaas degay ayuu kuba dhintay aduu dee ilaa uu dhimanaya waqtigii uu kaba tegaya dimashaqee dhimashadiisu dhowaatay uu ku soo gaadho meel kale uma bedelan haddaba maxaa keen waxaa lay aimmadii ama culimmadu kutubtooda taraajimta ay noo soo naqliyeen isagoo tilmiidkiisi ibnulcadaar ay kaba soo naqlinayaan inuu maalintii labiyo toban cashar ama labiyo toban darsi uu dhiganayay oo duruusi ay fiqilah iyo xadiis iyo luqa iyo sarfi iyo naxwe iyo rijaal iyo usulfiq iyo usuldiin bay isugu jirtay waa maalin weliba sida uu sheegay labiyo tobankaa darsi wixii dee uu isagu markaas ama lafdi sharaxii iyo qariib dabdintii ah ama mushkil ama wax cibaaro mushkila ishkaal leh sharxinteeda ah ama shay mubhama iidaaxiya ayuu ku tacliiqinaya waa intaasoo dhan oo funuunta kala duwan taas buu kuba socday muddo markuu socday ee taas ahayd baa bal waa arrinka hore bal waqti ilaalin iyo aljiddu fi taxsiil baa bal ah waxyaalaha umuuraha uu kuba soocan yahay kaba muuqdo bal taaseed umuurtaa waxaa kaba dhashay taa iyada in waxa weeye saqaafadiisi iyo aqoontiisu aqoonta mutanawica iyo culumta kala duwan ay yeelato taas waxaana maxaa ka dhashay waa arrinta labaad ee khasaarat alintaaj wixii uu soo saarayey ee ta'liifkiisaayoo batay oo isagoon cumrigiisu badnay inuu shan iyo afartan kuba dhintay ta'liifkana suyuudi oo layidhaha toddobiyo toban jir buu ku bilaabay kitaabkan aan ahayana koobiyo toban jir maa meel kale ku sugan waa khad amadbaciyon toddobiyo toban jir buu ku bilaabay iyo taan aan ahayn oo waqtigaa uu soo gaadhayba dimashaq taa ay ahayd culimmaduna ay dhahaan soddon jirkiisiibuu bilaabay ama lix boqol iyo lixdankii hijirada ayuu ta'liifta bilaabay kutubta kala duwan ee wuxuu dhammeeyey waxaanu dhammayn balena lix iyo tobankaa sannadood buu ku alifay taasoo kale bal markaa oo muddadaa koobanba ah baa adigu maxaa ka dhashay saqaafadiisa mutanawica iyo jiddiga taxsiiliya ilaahay subxaana wa tacaala towfiiqi inuu dee intaajka aada u badan ee funuun kala duwan uu kutub wada muhima uu u dejiyo taas bay kaba midtahay kutubtaasna maba tirinayo in badanna waa garanaysaan ee kutubta aan dhammaanna waxaa kaba mid ahaa kitaabkiisan almajmuuc oo ibnu kasiir yidhaaho tarjamadiisa albidaaya macnaa waxa weeye kitaab dee la mid aba fil fiqi kuma garanayo ama ha ujeeda fiqiga shaafici ama fiqi fi guudaan haddii uu taam noqdona wax nadiira ama wax u dhigmaba ma yeesheen waayo waa kitaab dee aan la mid ahayn kutubtii kale fiqiga fiqigiibuu khaasatan madhabta dee uu si fiican buu u taxriiriyey aqwaashii ahlucilmiga kalena iyo madaahibtoodiina waa soo naqliyey cumdadiisuna haba ahaato kutubta ibnulmundirna waa soo naqliyey aayad qur-aan hadday timaadiyo tafsiirkii ma dhaafayo xadiisna aimada inta badan waxaa lagu yaqaanay dee raggii dee taas ahaa inaanay axaadiista ay kutubtooda kuba dhiganayaan sidaa aanay ugu cinaayoone xadiiskiibuu dabdiyey takhriijiyo waa kitaabkiisu isaga waa u takhriijsan yahay oo kale markay luqo iyo noqoto waxyaalo iyada tiina waa dabagelayaa oo kale bal markaa waa kitaab dee mutakaamiloo jawaanibtaasoo dhanba kulansaday laakiin ma dhammaanoo culimmadii qaarna markay arkeen miisadiisa sia isnawi iyo rag lahaa ayaa maxaa hadalkiisii kaba mid aha laytahu akmala waa naqasad saa'iru kutubi allamuu kitaabkaasun dhammeeyo inta kalena ha aha ay noqoto wax wada dhiman oo wada naaqisa waa kitaabku ahamiyada iyo miisada uu leeyahy bal kitaabkaas baa kaba mid ah iskadaa kutubta kale ama barhkood la ydhaaho barihii dambe waraciisii iyo arrintiisii ayaa uu barhkood waxyaalo badan oo kuraasaad badana ayuu dib amray in la tirtiro ama la masaxo oo la baabiiyo oo kale bal taasi waxa weeyaan taasay keentay oo kale arrinta kale iyadana bal kuba sugan sheekhu uu leeyahay waa zuhdigiisii iyo waraca aan dee aad iyo aada u sarreeyo oo inta badan raggii dee culimmada ahaa ee xifdiga xadiiska heerkaa kaba gaadhay oo kale umuuraha kuba shuqloona dee zuhdi iyo waracnimo oo weliba daqaa'iq alwarac ilaaliyaan oo kale taasi dee markaa ay kuba cuslayd oo ay wax u nadiiri uu naadiriyey dee waa la heliye wax uba dhigma bal taasna waa jaanib zuhdi iyo warac ay keentay inuu hadday tahay wuxuu xidhanayo hadday tahay wuxuu cunayo hadday tahay halku gelayoon leenahay qurfadii maba bedelin hadday tahay bal hadaayaha iyo jawaa'iza iyo umuuraha caynkaasa dee waa ruux markaa aan adduunyaba xadigeed iyo waxyaalaha aan uba ihtimaaminoo bal jaanibkaas oo dhan dee zuhdi iyo waracnimo ay keentay inaanu simaartii dimashiq bal umuuro ama asbaabaka laba asbaabood bay noo soo naqliyaane uu isagaba daayey inuu cuno oo kale oo ku kaaftoomo waxay ehelkiisii ugaba imanayay oo kale taasna waa jaanib arrin kaloo iyadna uu lahaa waa munaasaxadii dadkii muluugta iyo umarada ahaa isagoon ruuxna ka haybaysanahayn uu naseexaynayo dee maantana kutubta ayay nooguba sugan tahay rasaa'ishii qaarna waa wax maxfuuda uu kula hadlay daahir bibras iyo dee ciddii kale la midka ahayd isagoo uu naseexaynaya ama waxyaale uga joojinayo taasna wax weyn ay u tartay dadkii muslimiinta ahay oo dhibi ay kaba haysatay waxyaalo markaa maraasiim ama waxyaalo uu doonayey inuu fuliyo uu sooba saaro uu doonayey bal umuurahaas adigu dee xayaatada xaafilada ah ee cibaado iyo cilmi ku camirnayd iyo ilaahay cabsidii iyo warac iyo zuhdi ayaa waxay ku khatimantay isagoo dhowr iyo afartan jirba maruu beledkiisii nawa unuu kuba dhinto bal taasi waasan kollay suyuuday ee tarjamadiisu isaguna waa tarjamo dheer oo marka eega jawaanibka dee zuhdigii inaan jawaasila aqbalayn iyo waxyaalaaba malarka iskaba shabahayaan dee kutubtiisna waa kutubtaadi mashhuure bal intan horta odhan lahaynay saaxibalmati taas weeye taasna waa nuqdo nuqdada saddexaad ee kitaabkii baan yar bilaabiya aan odhanaya waxa weeye kolle cunwaanka la qoray wuxuu ahaa in kitaabku uu yahay la aqriayaa tadriibu raawi arrinkuna sidaa ma aha tadriibu raawi oo kitaabkaa sharaxa badan leh nuquushiisu ay badan tahay waa kitaab marjuuc oo la daalacdo weeye ee waxaan aqriaynaa waa taqriibka nawowi waa kitaabka matnigiisa ee dee sharaxiisa maaha fawaa'idiisa dee waxbaan ka soo qaadan waxyaalihii kale dee ay meelo lagu biirin karana waan odhanaynaa laakiin arrinku maaha ka la aqriyaya tadriib raawi waa taqriibka cunwaankaasta aan arkaya laakiin waa taqriibka nawowi iyo matniga weeye ama kitaabku waa kitaabka marjaca a u laabmaysan adna aan u laabmayo wixii aan u aragnay inuu muhim yahayna aan kaba soo qaadanayno bal markaa taas laakiin arrinkeennu wuxuu noqonayaa aqrinta bal iminkana intii aan ka yargaarsiin karay ilaa labaatanka marir ayaa hadhay ayaan wadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح المنان للضول والفضل والإحسان الحمد حمد لله إله بوسقنا لي إلهي الفتاح مركا لإيغو فريتان كيسا مدى فتح واسم اسم دي سيكا ومدى وحاوي لما المثل ندان يغنوا صيغة مبالغة من الفتح سوسي الله هي أو بمعنى القضاء دوا معنى ذو يماده لفتغا أما الفتح وبيماده oo waxa weeyaan waa ka isagu marka la eego kala saarkiisa dee uu kalaba saariyo umuurihii kala dunaa iyo bal maalan dee waxyaalo kaa isagu baa badnaa almannaani ee ixsaankiisa iyo cadiyadiisu ay badnaayeen asar baa waxaa ku soo arooray almannaan iyo aladii yabda-u binnawaali qabla su'aal waa kaa isagu cadiyada iyo waxsiinta ku bilaaba iyadoon la weydiisan su-aal horteedba biawri walfadli walixsaan marka marka la eego almanaan iyo biawri iyo alfadli walixsaan waa umuuro iskuba dhow isagu haninimo iyo saco iyo ixsaan u saaxiibka ahaa iyo walfadli fadliya walixsaan ilaahaas baa xamdile aladii ilaahaasoo manna galladaystay calaynaa inaga biliimaani iimaan nagu galladaystay wafadala fadilay oo diinanaa diinteenna calaa saa'iri aladyaan adyaanta inteeda kale kaba fadilay oo diinteenniibuu adyaanta inteedii kale kaba fadilay oo wuxuu ka dhigay dee diintaas diimihii oo dhan uu kuba khatimay diintaas iyadu waxa weeyaan diin ka dambaynaysaa aanay jirin diintaa wax alla wixii bashar u baahnaa oo dhan dee marka la eego waxa weeyaan iyadii ilaahay subxaanah watacaala ugu soo ururiyey oo dee wixii maslaxadooda ahayd oo dhammi ay ugu wada sugantay ka helayaan zaman kastaba ilaa qiyaami saaca lagaba gaadhayo bal haddaba ilaahay diintaasna diimaha kaba fadilay wamaxaa tirtiray oo bixabiibihi rasuulkii xabiibkiisii iyo wakhaliilihi wacabdihi warasuuli waa sifaat rasuulkii ilaahay sifaatkiisii kaba mid ah oo xabiibnimo iyo khaliilnimo labaduba axaadiis way kuba soo arooreen dee inuu addoonkiisiina waaba sifadiisiiba dee khaalibada ahayd oo taa qur-aankana ay kuba soo noqnoqota dee waana rasuulkiisiio intuba waa sifaad rasuulkii ilaahay leeyaho afar sifo uu leeyahay buu israaciye waa maxaa ku baabiyo ku tirtiray bixabiibihi xabiibkiisiiyo wa khaliilihi khaliilkiisiiyo wa cabdi wa rasuuli muxammadin ah sala allahu calayhi wasalam cibaadat alawthaani asnaamta iyo awthaanta cibaadadeedii kuba tirtiray ilahaas baa xamdi leh wakhasahu kuna khaas yeelay bilmucjizati mucjizo waa mucjizada mustamirada ah waa mucjizadii qur'aan mucjizaan qur'aankaoo ee mucjisaadkii kale waxay kaga duwan tahay mucjisaadkii kale rasuulkii ilaahay lahaa ee hore u dhacay wakhtigaa dadkii iyagu markaa u joogay unbaaba arkay markii dambena way iskaba godaysteen mucjisaadkii ambiyadii hore laakiin tani waa taa mustamirada soconaysa ee wakhtigii rasuulka iyo intii ka dambaysay wakhtigeenni waxay nagaba dambeeya la wada wadaagsanayo markaa waa mucjisada weyn ee mucjisada mustamirka ee mucjisadii qur-aanka allahuma dee mucjisaad aan nooca ahayna rasuulku waa leeyahay oo mucjisaadkii rasuulkii ilaahay kaba waramay inay mustaqbalka dhacayaan ama umuurihii kaba waramay mustaqbalka inay dhacayaan ee waxna dee hore ay u dhaceen waxna aan sugayno marka ay dhacaanay muuqdaan dee mucjiso go-day ma aha waa mucjiso joogto oo kolley nooc mucjisaadkii rasuulka ilaahay ka mid oo waxyaalihii kaba waramay ee la arkayo si uga waramay uba dhacaya iyaduba waa mucjisaad nooc istimraariyo leh laakiin istimraariyadoodu waa xagga imaatinka marka ay yimaadaan iyo kolba cidda wakhtigoodii ay muuqdeen ee arkay waxa weeyaan taas bay istimraariyadeedu tao iyaduba waa nooci mucjisaadkii oo weli jooga oo ama dambeeya laakiin dee bal si guud mucjisadii qur-aanka ee mucjisada daa'imka ahayd ilaahay ku khaas yeela xamdilan iyo waa sunani sunantii almustamirati waa sunantii iyadna waaba axaadiisan dee iyadna waxyiga kaba mid ah ee ilaahay yidhi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa ee iyaduna waa taas aan arkaynoon haynoon ku camal falaynoon ku dhaqmayno ee dee bal waxa weeyaan axkaamaha kala duwan iyo umuuraha dee inagaba inaga khuseeyo aan kala soo baxayno taas kuba khaas yeela almustamirati daa'imaysa iyo dee joogtadayd calaa tacaaqub alasmaan maca tacaaqub alasmaan iyadoo asmaantaa dee isweydweydaaran isla curbinaysa ay jirto sala allahu calayhi wacalaa saa'iri nabiyiina waaali kullin macnaa ilaahay isagii dee ha kuba salliyo iyo ambiyada intooda kale laftiga saa'irna dee bimacna albaaqi waa macnaha badan macna aljamiicna way u timaadaa luqawiinta barhkood way inkiraaneen laakiin waxaan filayaa dee waa waxa labadaba noocaas iyadoo bimacna aljamiicana way jirtaaye barhkood haba inkireene laakiin mar halkan waa macnihii badnaa oo ambiyada intooda kale ee dee rasuulka ilaahay aan ahayn wey iyo waaali kullin mid kastoo ambiyadaa ka midaba aalkiisii ma ikhtalafa almolawaani macnaa sala allahu calayhi wacalaa saa'iri nabiyiina waaali kullin ma ikhtalafa inta ay isweydaaranayaan almalawaani habeenka iyo maalinta oo almalawaani waa habeenka iyo maalinta oo waxaa dee luqada carbeed la yidhaha siuu iminka sooba naqlinayo shaarixu laa afcaluhu ma ikhtalafa almalawaan marka wixii la sheegayo waxa inaan laba samaynayn oo wax ruuxu ka dheeraanaya uu yahay intaa habeen iyo maalin isweydaaranayaan anigu waxaa uma dhowaanayo dee habeen iyo maalinna weligoodba waa kaa ilaa laga gaadhayo nihaayada adduunyada way isweydaaranayaan marka mufradkiisna mala weeyo adigu waa habeenkii iyo maalintii lafti kalena waa inoo soo socdaa la macnaa iyo wamaa takararat inta ay noqnoqonaysa xikamuhu rasuulka ilaahay xikamtiisa waa jamcu xikmatin xikmada waa tan wayucallimuhum lkitaaba alxikmata xikmadaa la socoto kitaabka sunnadaba lagu fasiro waa sunnihiisaas iyo xikamtiisaas intaa laguba celcelinaya noqnoqonayso wadikru iyo hadalqaadkiisa iyo xuskiisa la xusaya oo wa tacaaqaba ay isweydaaranayaan aljadiidaani ikhtalafa almalawaani iyo tacaaqaba aljadiidaani waa isla mid waa labadan cusubo dee waxa weeyaan wax baariyoobaya maaha habeenkuna kolba habeen cusubunbaa inoo iman maalintiina kolba maalin cusubunbaa inoo iman labadaas intay isweydaarina waana wax carabi ay kuba idlaaqi jirtay almalawaan iyo aljadiidaan iyo habeenkiiyo maalinta amaa bacd intaa dabadeed faina cilma alxadiisi cilmigan cilmiga xadiisku min afdali alqurabi waxyaalaha loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan buu kaba mid yahay ilaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood oo ilaahay subxaanahu watacaala acmaalahan loogu dhowaanayo kuwa ugu mudan ee uguba fadliga badan buu kaba mid yahay wakayfa laa yakuunu wakayfa seebaa laa yakuunu aanu u noqonayn bal maalan cilmiga xadiisku waa kadaalika sidaas arrinkaasoo ah inuu yahay min afdali alqurabi ilaa rabbi alcaalamiin see baanu u noqonahayn walxaal huwa isagu uu yahay bayaanu dariiqi khayri alkhalqi wa akrami alawaliina waalaakhiriina isagoo isagu ah rasuulkii markaa khalqiga ugu khayrka badnaa dariiqiisa caddayntii wa akrami alawaliina waalaakhiriina dadkii hore iyo kuwii dambeba kuwii ilaahay agtiisa ugu karaamo badnaa kaa dariiqiisa caddayntii dee isagoo ahba seebaanu u noqonahayn min afdali alqurab macnaa waxa weeye waxyaalaha ilaahay subxaanah wa tacaala loogu dhowaanayo ayuu waxa ugu khayrka badan ugu mudanba yahay oo dee bal haddii aan isaga looba cinaayo ama taa isaga waasidadii maxaa inoogu xasilaya inaan garanno ilaahay subxaanah wa tacaala isaan ku caabudi lahayn inaan ilaahaysan ugu dhowaan lahayn camalkii uu ka raalliga ahay iyo camalkii aanu ka raalliga ahay umuuraha aan kala saarno ayaan inoogu xasilaysa dee haddii aan isagu jirinna umuuraha laga helayno daaco inoo hagaagaysaaba iyo cibaado inoo hagaagaysaa haaliban ama fi lghaalib maba jirto haddaba waa min afdal alqurab ilaa rabbi alcaalamiin taasi iyadu waa mid wahaadaa kanna ishaaraduna dee waa kitaabkan koley ishaarada waxaa loola yimaadaa shay maxsuusa oo dee wax maxsuusa farta lagu fiiqaa la ydhaha kan weeye kitaabkiina marka la eego dee ha eegin dabcadan iyo kitaab ahaanba sheekhi waa bilowgii kitaabka weli hadalkii kale waa u dambeeya waxaana qaalib ah in hadalkani uu markii hore intaanu kitaabka intiisa kala alifinba uu hadalkan yidhi oo bal matalan taas waana suurtagal dee markuu kitaabkii dhameeyey inuu yidhi oo haddii dee dhammayntii kitaabka ay tahay markuu talkhiiskiisii iyo ikhtisaarkiisii ka faaruqay ay tahay shay maxsuus uu noqon oo dee qoraalkii baaba jira laakiin hadday taa tahay waa shay weli dee dihnigiisii ha ku soo xaadirsado dee habkii iyo wixii uu ka hadlayoo dhammi wuxuu markaa khudbadiisii dejistay haba noqotee weli shay macnawiya ama shay maxsuusa maaha waxay barhkood kaba cabiraan markuu noqday dee shaygan inay arrinku irtijaal maha waa taaliif waxaa ka horeeya bal wixii uu ka hadlayay iyo si uu ikhtisaarsanaya iyo inuu wixii oo dhammi ay maskaxdiisa iyo dihnigiisa diyaar ku ahayd markuu haddaba uu noqday wax mid aad u soo xaadirsanayoo hagaag u xusuusan oo soo xaadirsaday buu ka dhigay wax maxsuus oo kaleo deetuu ishaaradii maxsuuska uu laba yimi bal markaa laakiin calaa kulli xaalin wuxuu sheegayaa kitaabkan aan hayno wahaadakani kitaabun kitaab weeye ikhtasartuhu aan ka soo gaabiyey min kitaabi alirshaadi kitaabka irshaadoo magaciisaoo dhammina irshaadu dullaabi alxaqaa'iq waa taa aan nidhi waana kitaab madbuuca maanta alladii irshaadkaasoo ikhtasartuhu min culuumi alxadiidi aan ka soo gaabiyo isagana kitaabka culuum alxadiid laba yidhaaho ee lishaykhi alimaami alxaafidi almuxaqiqi almutqini abi camrin cusmaan ibni cabdiraxmaan almacruuf ibni salaax waa u sugnaaday kitaabkaasi sheekha imaamka ee xaafidka ee muxaqiq ah ee mutqinka kollena waa awsaafo maah mubaalaqa ay ku sugantaha maah waa awsaafo ibnu salaax uu kuba sifoobay abi camrinna waa kunyadiisii cuhmaana bni cabdiraxmaan magaciisuna cuhmaan yahay aabihina cabdiraxmaan almacruuf bibni salaax kolley salaaxu waa laqabkii aabihii waxaana laqabka aabihii ahaa cabdiraxmaan oo isna nin faqiiha ahaa salaaxuddiin waxaana jirtayn magacyada diinta loo idaafeeyey oo dee kolley malaa wakhtigaas iyo wakhti ka horreeyeyba ilaa dowladdii salaajiqada ee bilowyadeedii ay jirtay nisbada diinta loo idaafaynayo waxee ruuxii laqab loogaba dhigayaa waayo wakhtiyadii ka horreysa xalaarka ama reer bani buwey markii ay baqhdaad iyo meele kaba telinaya nimankaa shiiceeda ahaa ee cadududn cadudu dawla iyo waxweeyaan waxyaalo kale iyabaa jiray oo alqaabo kale alqaabta markan dambe dowladdii salaajiqada iyo wixii kaba dambeeyey ayaa aad u shurowday dee culimmadna waa kuwa laqab saasa leh ee alqaabtan ah salaaxuddiin iyo taqiyudiin iyo shamsudiin iyo ayaa ikhtisaar ahaan culimmadu intay dee wixii mudaafiileygii addiin gooyaan ayaa halkii idaafada waxay la yimaadaan albay laba yimaadaan ee laqabkao dhammi wuxuu ahaa salaaxuddiin buu ahaa taas buu ahaa waana tan aan arkayno ahimadii halkay dee shihaabudiinka odhan lahayn qaalo shihaab ibnu xasra ay odhanayaan ama qaalo taqiyu ibnu taymiya taqiyu subkiyo bal matalan lafdigaasoo kale asalku waa taqiyudiin ciraaqi oo kale azayn alciraaqiyu baa la odhanaya dee laqabkiisuna wuxuu azaynuddiin alciraaqiyu ee markaa mudaafkii baa la xadfay ashuna markaa bedel bay idaafadii kaba noqotay ee laqabka aabihii wuxuu ahaa salaaxuddiin waana nin kurdiya weeye oo dee matalan adigu waa isaga sheekhani asalkiisu haddaba kitaabkaa uu leeyahay ayaan kaba soo ikhtisaarsaday marka ubaaliqu fiihi waa dariiqada iyo manhajyadiisii buu inoo sheegaya wuxuu uhi ubaaliqu waan ku xeel dheeraanayaayoo fiihi kitaabkan fiigiisa fil ikhtisaari xag gaabsashada oo ujeeddadu umuuro tafaariic badan oo kitaabkaa ku sugnayd amsilo kala duwan oo kitaabkaa kuba sugnaa aqwaalihii badnaayee masalada uu dhowr qowl oo kale uu soo naqlinayay bal matalan ama shay mowduuc iyo dee wax bal matalan aqwaalo kala duwan oo ikhtilaafka culimmada tilmaamaysa ama dee siyaalihii ay iyagu u soo cardiyeen inay waxan ay u bayaaminayeen un tilmaamaysa iyagoo iskuba mid ah umuurahaasuu goynayaayo xagga ikhtisaarka waan ku xeel dheeraan doonaa in shaa allahu tacaala rabbi hadduu iraadeeyo min hayri ikhlaalin bilmaqsuud waatan iyadoo nuqsaamin iyo dhimid aan ujeeddadii iyo maqsuudkii aan dhima aanu jirin oo bal matalan hadduu saxiixii kaba hadlayo ama xasankii kaba hadlo ama anwaacdii kale ee umuuro kala duwan oo kitaabkii asalkaa ku sugnayd waa ka tegayaa laakiin ka tagaasi ma aha macnuu inuu ujeeddadii ahayd bal saxiix muxuu yahay iyo adigu bal lagu caddeeyo taas ee maqsuudkii wax nuqsaana iyo khalal uu ku imanayo amhila meeshii maqan aqwaalo ziyaado oo meeshii ku sugnayd way maqantay kolkol tafriiciyo dee ama furuuc kaba sii baxbaxaysay taasoo maqani way jirtaa laakiin wixii hadafkii guud iyo ujeeddadii laga lahaa taas dhiman iyo nuqsaani kuma imanayso buuhi wa axrisu waxaan ku dadaalayaa buu idhi calaa iidaaxil cibaarati cibaarada caddaynteeda ayaan ku dadaali oo xagga mar kale taasna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala miise uu imaamkan siiyey oo dee marka la eego kutubtiisa kala duwan cibaaraad dabacsan sahlan oo waadixa oo dee aan tacqiid iyo taas aan lahayn ayaa ilaahay ugaba dhigay miise oo kutubtiisa kala dumabaatay ay leedahay marka kitaabku isagoo mukhtasar weliba kitaab kaleo mukhtasara kasii uu kasii ikhtisaariyey meelo qaarkood way koobnaan doontaa oo meelo u yar baahnaa malaa intaan laga bastiyo dee hadalkii waa koobnaan doonaayo u yar baahan doonaa in la yar bastiyo laakiin haddana cibaarada uu ku qoraya waa cibaarada saliska ama dee markaa ay kaba muuqato suhuulo iyo cadayn adigu cadaan ay caddahay oy fududahay oy sahlanto iyo aada loo fahmayo waana miiso ama arin kutubtiisaba ka wada muuqata ilaahayna subxaana wa tacaala taas uu isaga ugu nicmeeyey wa axrisu calaa idaaxi lcibaarati wacala allaahi ilaaha alkariimi deeqda badan baa ama kariimka alictimaado ictimaad iyo cuskasho aan umuurahan iyo dee ta'liifkan iyo ikhtisaarkan iyo wixii kale laba midaba aanu cuskaa taas buu ahaaday wailahii xaggiisa tafwiidu tafwiid waa dee tafwiid bandhig umuurahayga aan u bandhigoon ku tawakuloon markaa tala saartayo wal istinaado cuskasho ayaa markaa ictimaad baade o alfaada iskuba dhow alxadiidu saxiixun wa xasan wa daciif bal markaa waxay noo bilaabmaya halkan anwaacdii uu toos u gelayo waana aniga hadalkii un uu isku xidhmay xataa nuqdo iyo faasila aanu u dhaxayn waa cunwaan gaara dee casharka masaakin insha allahu tacaala intaasii noogu joogaya kollay bilow baan uga jeednay wallah subxana wa tacala aclam